taswiirta kow iyo labaatanaad maalin ayaa ciise waxa uu injiilka barayey dad ku dhan shan kun dadkaasi oo dhan maalintii oo dhan ayay meesha fadheen oo ay dhegaysanayeen waxa uu sheegayo ciise weligood ma ay maqlin erayo saa u culculus oo waxa ay doonayeen in ay iska dhegaystaan laakiin ciise waxa uu ogaa in ay baahan yihiin markaasuu ciise waxa uu ku yidhi filib mid ka mid a xirtiisa xaggeen ka iibsan karnaa cunto nagu filan oo aannu ku qiidinno dadkan oo dhan marka mid ka mid a xirtiisa filib bosweye ayaa yidhi wax xaggeen ka helaynaa cunto ku filan dadkan oo dhan markaasaa andrew mid ka mid a xirta waxa uu yidhi waxaa jira wiil haya shan rooti ah iyo laba kalluun laakiin walaalayaal taasi ma aha mid ku filan dadkan oo dhan markaasaa ciise waxa uu ku amray xirtiisa in ay fariisiiyaan dadka markaasuu wuxuu yidhi ciise hala keena wiilka cuntada haya ciise waxa uu qaaday rootigii iyo kalluunkii oo ilaah ayuu mahad ka naqay markaasuu ciise waxa uu bilaabay inuu jajabsho rootigii oo rootigiina wuu kordhay kordhay ilaa uu dadkii oo dhan ku filnaaday sidaas oo kalena waxa uu ku sameeyey malaygii qof kasta waa uu cunay cunay intay calooshiisa ka buuxsantay markaasaa ciise xirtiisa waxa uu ku amray in ay soo guraan cuntada hartay maxaa yeelay ma uusan rabin cunto la lacay ah dadkii markii ay arkeen mucjisadaasi ayaa waxa ay yidhaahdeen hubaal kani waa mid ka yimid xagga ilaah laakiin ciise waxa uu ogaa in ay ka doonayaan in ay ka dhigaan nin madaxu weyn laakiin dhan buu kaga dhaqaaqay ciise waxa uu yidhi boqortimadaydu adduunkan ma aha boqortinimadaydu waa meel kale waxa ay dadku lahaayeen bal fiiriya mucjisooyinka uu sameeyey ciise waxa uu noqon doonaa mid weyn oo madaxa oo innagana hogaamiya laakiin ciise waa uu ka hadlay boqortinimadiisu in ay tahay mid xagga samadda ah saaxib ma waxaad u tabaabushanaysaa markii aad dhimato meeshaad aadi lahayd mise waxaad u tabaabushanaysaa adduunkan keliya